Arday dhamaysatay Qur'aanka Kariimka islamarkaana ka aflaxday Madarasada Daarusalaam ayaa munaasabad qalinjebin ah lagu qabtay degmada Ceel Hub ee gobolka Sanaag. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka madarasada, waalidiin, culimooyin, oqaal, macalimiin iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Maamulaha Madarasada Daarusalaam Sheekh Maxamed Cumar ayaa ka warbixiyay munaasabadda.
waa maalin weyn oo aad iyo aad u qiimo badan waa maalin faynoo arday baratay qur-aanka kariimka ah ardaydaasi waxa weeyaan qur-aanka ayay barteen cilmi kale oo ah tajwiidkii iyo axkaamtii fiqigii caqiidadii bayskooda hoose wax badan bay ka qaateen sida idinka aad arkayseen oo war indhaadhaamaa la yidhi in lagu yidhaahdo ardadaasi waxaasay barteen iyo inaad ka aragto inaad ka aragto baa maaragtay xaqiiqada u dhow ardayda waxaa weeyaan asaagooda way joogaan waxaa weeyaan sharaftaa maanta aynu siinayno maynu siin sharaftaa waxaynu ku mutaysteen oo aynu ku siinaynaa waa qur-aanka kariimka ah Qaar ka mid ah madsharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
dardaaran wixii la idin odhan lahaa waa laydin yidhi sii dadaala sii dadaala inaan maanta idinkala soo qayb galno ee xafladdan lagu maamuusayo lagu takriiminayo ardayda dhammaystay kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ah waxa la barto waxa ugu khayr badan ee runtii waxa ugu qaalisan oo wakhti lagu bixiyo waxa ugu mudan waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala la baro adduun iyo aakhira wuu badbaadayaa waxaan rabaa inaan dhaho kollay xafaddu waa duco iyo hambalyo inaan markana koowaad u ducayno ardaydaas ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ay barteen qalbigooda allah ku sugo Dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxda madarasada Daarusalaam tani markii la aasaasay.